noo muugatay hase haatee wakti waan sugaynay waktigii laga hadli lahaa haddaa la gaaray sababtuna waxay tahay annagu waxaan rabnay in janis la siiyo madaxweynaha markaasi ergada dooratay in janis la siiyo ergada sideedaba laba sana ay ku ekeed annagu laba sanaa sugaynay labada sanona waxaa la jiraata bil ma dhama bil ma dhama labadii sano wakti dhoway dhamaatay marka markii laba sano dhamaato inaan ka hadalno go-aanka lawa ama xildhibaan aan lahaado ama wasiir aan lahaado ama yaanan helin taasi meesheeday taalla oo markaas ahaatee arrintan annagu waxaan rabnay in muddadaasaan sugaynay labada sanaa labadii sanana way dhammaatay maadaama labadii sana waktiga way dhammaatay hadda ayaamaa la jira keliya oo loo maalmoodaa la jiro labadii sano marka inaan ka hadalno waajib aanu leenahay inaan labada sanaan sugaynay kuma xilna waxbaa la sugaa waxbaa la soo helay maa marka saa daraaddeed annagu koonfur galbeed waxaan rabnaa inay la mid noqoto maamul goboleedyada dalka ka jira oo habeenkii adaan wax ku jirin runtii maalin labi toban saac oo yaa maalintii ay tahay marka inta badan doorashooyinka dhacay oo koonfur galbeed ka dhacay waxay u badan yihiin habeenkii sababtuna waxay tahay dadka korjoogtada ah international communityga ah ama dadka kale oo runtii korjoogtada ka ah doorashooyinka ayaa habeenkii meesha aan joogin inta badan dadka yuhanka ama ama dadka korjoogtada international communityga waxay u badan yihiin ilaa kow iyo toban saac ka badan ma joogaan marka waxaa loogu talagalay dadkaas markay tagaan kadib in wax laisdabamariyo ayaa habeenkii au dhacdaa inta badan doorashooyinka qofkaas hadii waa weydiin kartaa oo baydhabo loogu gaasay bay u badan yihiin